بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الناظم رحمه الله باب الاجتهاد وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد غست ولينقسم إلى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي أصول الدين ذلوة امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا وزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعاء الأصلين ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ لما, لما, روى لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع السلام على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به waaya baabulijtihaad waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa tasiilu turuqaat fi nadmi lwaraqaat meeshaan waxaan ku guda gelaynaa baabka kitaabka abwaabtiisa ugu dambeeyey baabkaasoo ku saabsan alijtihaad alijtihaad ijtahada yajtahidu ijtihaadan alijtihaadu marka waa maxay waa masder alijtihaad tacriifkiisa hore waa usoo marnay tacriifkiisu wuxuu ahaa badlul juhdi libuluuqi amrin shaaqin maalan ama linayli amrin shaaqin ama kaas waa markii uu yahay luq ahaan markii yani ijtihaadka luq ahaan markii laga warramayo wax walba oo lagu ijtihaado oo lagu dadaalo ijtihaadaa laleeyahay laakiin midka istilaaxaan loo baahan yahay ama fuqahadu markay mujtahidka ama ijtihaadka ay sheegayaan waa maxay badlul juhdi على حكم على وصول حكم شرعي على وصول حكم شرعي حكم شرعي gaaritaankiisa oo tabarta lagu dhamaystiro ama lagu dadaalo sidii loo gaari lahaa ayaa waxaa la yidhahda ijtihaad wuxuu yihi sheekhu marka wa xaduhu xadkiisa xaduhu yani tacriifuhu tacriifu اlijtihaad an yabdula waa inuu bixiyo aladi ijtahad kii ijtihaaday oo dadaalay waa mujtahidkee majhuudahu ay daaqatahu iyo tabartiisa iyo taagtiisa waa inuu bixiyo fii nayli amrin amar gaarintiisna uu ku bixiyo amarkaasoo qad qasada uu qasday arrin uu qasday inuu gaaro gaaritaankiisa markuu tabartiisa ku bixiyo tabartiisa wuxuu tabar leeyahay kaas waxaa waaye ijtihaad uu sameeyey qofkaas ijtihaad ayuu qofkaa u sameeyey amarkaasoo weliba amar xukun sharci ah gaaritaankiisa qofku markuu tabartiisa ku bixiyo ijtihaad uu sameeyey ijtihaadku marka waa kaas qofkii saa sameeyana waxaa la yidhahdaa mujtahidaa la yidhahdaa mujtahid arrinta uu sameeyena waa ijtihaad waa ijtihaad sida uu marka hadda qofka baaxidka ama mujtahidkaahi oo ijtihaadkiisa markii lasii fasiro wuxuu noqonaa baaritaanka uu kutubta baarayo aayadaha kusoo aayadihii wixii ku saabsanaayo me arrintan axaadiista nabiga calayh isalaatu wasalaam fasirkooda aqwaasha ahlucilmiga madaahibta waxay arrintan ka qabaan baaritaankaasi juhdigaas uu samaynaha ijtihaadah ijtihaadkaasaa la yidhahdaa kan samaynaana waa mujtahid marka wuxuu yihi waxaduhu an yabdula aladii ijtahad majhuudahu fii nayli amrin qad qasad walyanqasim ha qaybsamo uu yihi sheekhu ilaa sawaabin wa khata sawaab iyo khata ha u qaybsamo wa qiila fi lfuruuci yumnacu lkhata ijtihaadku ha u qaybsamaa sawaab iyo khata walyanqasim ee yanqasima laga wadaa soo maa waa qaybsamaa ijtihaadku ilaa sawaabin wa khata waxa qaybsamaahu ama sawaab noqonah ama khata noqonahi waa ijtihaadka wixii ka dhashay oo xukun ah qofkan waa dadaashay xukunay gaarta xukunkaas ay gaartaa ama wuxuu noqonaa xukun sawaab ah ama wuxuu noqonaa xukun khata ah ayuu noqonaa wa ilaa ijtihaadku sawaab iyo waa khata midna la dhihi maayo ijtihaadku waa dadaalka ficilka qofka uu sameynaayo ficilka qofka uu sameynaayo waa waxa ama sawaabka noqonaa ama khata noqonaa waa maxay qofkii dadaashay ma waxa leeyahay dadaalkaadu ama sawaab u ahaa ama khata u ahaa ficilkaadi meel dhaha maya waa wixii ficilka lagu gaadhay oo xukun ahaa wa qiila waxaa la yidhi fi lfuruuci yumnacu lkhata wa qiila waxaa la yidhi yumnacu lkhatau khata'a waa la mancinaa fi lfuruuci furuucda furuucda yani diintii waxay u qaybiyeen usuul iyo furuuc usuusha caqiidaday ka wadaan furuucdan waxay ka wadaan wixii caqiidada ka soo hara oo salaada iyo soonka iyo xajkii waxaa soo gudagelayaan arkaanu islaamka in badanoo kamid a kasoo gudagelayaan diinta in usuul iyo furuuc loo qaybsana waa waa shay ka mubtadaca ah oo quruntii dambe la bilaabay wax asalna maaha diinta asal kula maaha waayahay waxay leeyiin markaa qaarkood qofku hadduu ijtihaado oo fi lfuruuci ku ijtihaado ay fi ma cadda caqiida hadduu ku ijtihaado wixii meeshaas uga soo baxaahi mar walbaba waa sawaab khata ma soo gelaayo mar walba waa sawaab waxay leeyihiin mutakalimiinta qaar ka miduhu sawaabkuba waxa waaye waa danu lmujtahid waay danu lmujtahid aba sawaabka la yidhaahdaa kulu maa danahu lmujtahidu anahu sawaab fahuwa sawaabun cinda allah wa xaqun cinda allah waxay leeyihiin qofkan waa mujtahidka waa dadaalay waxba u maleeyey wixii u maleeyey u xakumay waa danigiisoo maaha alle xaggiisa waxaa la fiirinayo qofkan danigiisa haddouba dadaalo wixii uu dani qaalibkiisu noqda inay ayaa la fiiriyayay waa la imtixaamay imtixaankiina waa ku guulaystay danigiisaasaana xaq ah waxaan marka uu isagoo ku dadaalay markuu dadaalay kadib wixii uu soo saaray qofkaas waa loo qoraa xaqnimaa loo qoraa qof kalaa dadaalay qowlka uu sheegay qowl aan ahayn uu sheegay asna xaq dheh mid kalaa dadaalay qowlkii qowl aan ahayn uu sheego saddexaad xaq dheh asna mid afaraadaa dadaalay qowlkii qowl aan ahayn uu sheegay oo afaraad xaq dheh asna saas ku wata saas ku wata cilladan waa fahanteen oo maleyna cilladdu waa maxay xaqu waa maxay agtooda waa ama sawaabku waa maxay waa danu lmujtahid mujtahidku hadduuba dadaalo wixii dani lqaalib uu u arko ilahay agtiisa waa ka sawaab sheegaas ilahay agtiisa waa ka sawaab haddii si kale loo dhigo qaacidadan waa waxay ka duulay qaacidadii ay qaarkood dhihi jireen kullu mujtahidin musiib kullu mujtahid waa musiib mujtahid walba waa musiib yani hadduuba ijtihaaday waa wixii uu soo saaraa waa sawaab waaye lakiin hadalkaa sax maaha sax maaha wixii lagu ijtihaado waxna waa khata waxna waa sawaab hadday xaqa waafaqsan yihiin waa sawaab hadday xaqa khilaafsan yihiinna waa khata maxaa yeelay alxaqu laa yatajaza walaa yatacadad alxaqu waa maxay waaxid wa waa waaxid waa hal xab ciddii asiibta aan asiibta nabiguna alayh isalaatu wasalaam asagaaba waxuu u qeybshay mujtahidka wixii markuu ku ijtihaado wixii ku ijtihaada khata iyo sawaab man ijtahada faasaaba falahu ajraan man ijtahada faaa faakطaa falahu ajrun ay ajru bas ajru اlijtihaad lahu ajrun ay ajru اlijtihaad bas nabiga marka inuu khata sheegay mujtahidka waxa ka soo baxaya inay khata noqonayaan nabigaa noo sheegay alayh الsalatu wasalaam marka qaar wa qiila waxaa la yidhi fi lfuruuci yumnac waa la mancina alkhaطأ khaطأ waa la mancina marka qiilu kusoo kusoo arooriya shew wa fi usuuli diini dalwajhi imtanac wamtanaca waa reebtoomay dalwajhi wejigan daa kan alwajhi wejiga fii usuuli diini usuusha diinta marnaba isaga kan lama lama socodsiin karo midkaas waa midkee kullu mujtahidin musiib marnaba usuulu diinka lama geli karo waa laga yaabaa u leeyahay shiiku in furuucda iyo axkaamta la yskaga tasaamuxo waa suurtagal oo la yskaga dulqaato hadalkaas laakiin furuucda usuusha oo caqiidada ah kullu mujtahidin musiibin looma dulqaadan karo kullu mujtahidin musiib looma dulqaadan karo wuxuu yidhi wamtanaca waa reebtoomay dalwajhi wejiga daa kan alwajhi wejigaa fii usuuli dalwajhi may waxaa tiraa wamtanaca waa reebtooma dheh dalwajhi wejigaan midka u saaxiibka dalwajhi wejigaan midka u saaxiibka daadaan marka ishaare maan waa waxaa waay waa asmaa lhamsa soo ma waana mudaaf alwejhina waa mudaaf ilayhi haddii ay saas ahaa lahaynoo ishaaro laga dhigi lahaana dal wajha la dhihi laha soo ma wamtanac waa reebtoomay dal wajhi wejigan midka wejigan u saaxiibka dalwajhi wejigan midka dalwajhi midka wejiga u saaxiibka fii usuuli diin ayuu ku reebtoomo waayahay id cille fiihi waxaa ahaaday taswiibun liarbaabi lbidac taswiib ayaa ahaaday oo liarbaabi lbidac u sugnaaday taswiib taswiib maxaa laga wadaa sawaabin oo sawaab loo xakumo oo liarbaabi lbidac bidacda madaxdeeda iyo dadka ahlubidaca ah oo min anasaara nasaarada ka ahaaday xaytu meel kufran liajli kufrin kufri dartiid hallathuu ay ilaahay subxaanahu wa tacaala saddex midkood ay ka dhigeen iyo wasaacimiina kuwa sheegtay annahum ayagu lam yubcaduu inaan la soo saaraynin labadu waa gaalo soo maha kuwa hore waa kuwa sheegtay ilaah inuu haalu halaaa yahay oo nasaarada ka mid ah laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalu halaaa ilah yidhi kuwan zaacimiinta annahum lam yubcauuna ilahi wuxuu yidhi zacma aladiina kafaruu an lan yubcauu haddana wuxuu yidhi markuu kuwan ka warramayay liarbaabi lbidac oo min alnasaara ah maxaa yeelay kullu kaafirin maxaa la leeyahay mubtadici waay kullu kaafirin kullu kaafirin waa mubtadic se bidcadu kufrigu ma sunna mase waa bidco kufrigu waa bidco marka kullu kaafirin mubtadic baa laleeyahy haddii marka la yidhaahdo kullu mujtahid musiib waxaa ka dhalay u yidhi sheekhu filusuul fi lusuuli haddii la yidhaah in la yidhahdo nasaaradii waa ijtihaadeen waxayna ku ijtihaadeen ilaahay inuu yahay haalu halaaa waa musiibiin marka mushrikiintii waa ijtihaadeen waxay ku ijtihaadeen annahum lam yubcauu waa musiibiin ayaguna sax miya waxaas waa aa waa waa musiibiin ama waa asiibeenba waa iyadaaba kufri noqe marka taas sax maaha inkastoo culamada qaar ay dhahaan ijtihaad waxaa la yidhahdaa qofku inay dadaasho xaqa ku dadaasho gaaritaankiisa dadkaana xaqi gaaritaankiisa hadday ku dadaali lahayeen waaba ay ogaa lahayeen ilaahay haalu halaaa inuusan ahayn nasaarada qaarka ka midoo saas yidhi mushrikiinta tili nala soo saari maana in la soo saara hadday dadaali lahayeen waa ogaa lahayeen laakiin mujtahidiinba maa kuwaan mujtahidiinba maanay dha culamada qaar ow laa yarawna oo anahum ama kuwii sheegtay annahum laa yarawna inaysan arkaynin rabbahum rabbigood bilcayni isha aysan ku arkaynin oo muslimiinta qaar ka mid oo ahlubidcooda ahlulbidaca muslimiinta qaar ka mid ah sida jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada iyo jahmiyada iyo muctasiladu ilahi la arki maa waa leeyihiin laakiin ashaaciradu maxay leeyihiin war warkaas u dhigmay dhahayaan laakiin xoogaa uun laga afgobaadsanaa oo ah waa la arkaa laakiin laa laa biljiha la arki maayo jiha xaggeeda la arki maayo la arki maayo ka dhigan tahay ow laa yarawna wa anahum laa yarawna ama ahlu inaan inaysa iyagu arkaynin rabbahum rabbigood bilcayni aysan ku arkaynin hadalka ah ayaa in la taswiibiya ka dhalanaya hadii la yidhaha kullu mujtahidin musiib fi lusuul kada majuusu majuustuna waa la mid fi dicaai laslayni sheegashada ay labada asal sheegteen ayadana waxaa ka dhalanaya haddii kullu mujtahidin musiib la yidhaahdo inay ku saxsan yihiinaa ka dhalanaysa majuusta waa soo marna dhowr mar laba asal ay sheegtaan mid ka mida waa annuur midka kalena dulmada waaye waa midna waxay leeyihiin nuurku wuxuu abuuray khayrka dulmaduna waxay abuurtay sharta waman asaaba fi lfuruuci yucطaa ajrayni wajcal nisfahu man akhطa waman asaaba qofkii asiiba fi lfuruuci furuucda dhexdeeda furuucda inta ku ijtihaada wax asiiba yucطaa waa la siinaa ajrayni laba ajira la siinaa wajcal yeel nisfahu nisfigiisana man akhطa'a ciddii gafta u yeel waman asaaba qofkii asiiba fi lfuruuci furuucdii u asiiba yucطaa waa la siinaa ajrayni laba ajira la siinaa furuucda dhexdeeda yani maa duuna alcaqiida qofki inta ijtihaado asiiba yucطaa waa la siinaa ajrayniya la siinaa wajcal yeel nisfahu shaygaas kaas la siiyey nisfigiisana man akhطa'a ay liman akhطa'a qofkii gafay oo furuucda inta ku ijtihaaday gafay niska kaas wixii aada siidaa shay kaas laba ajiraa la siiya isagana maxaa la siinaa hal ajir maxaa u sugnaaday limaa rawow wixii ay wariyeen darteed can inabiyi culummadu ay wariyeen iyo ruwaadu can inabiyi nebigii ay ka wariyeen alhaadi fii daka shaygaas dhexdiisa oo min taqsiimi lijtihaadi ijtihaadka qaybintiisa ah min taqsiimi lijtihaad xadiidkii wa man ijtahada fa asaaba falahu ajraani waman ijtahada fa akhطa falahu ajrun wa tama waa dhammaaday nadmu haadihi waa dhammaystirmay nadmu haadihi lmuqadima muqadimada nadmigeeda muqadimada waxaa laga wadaa waraqaadkii waraqaadka nadmintii aan nadminayo waa dhammaystirmay abyaatuhaa walxaal abyaatuhaa abyaateeduna fi lcaddi tirada dhexdeeda durun ay tahay durun ay tahay durun waxaa laga wadaa xuruuftii abjadiyada ayay ka kala dhig ayaa laga soo qaaday duruntan daalka i ra-da mid walba iskiis mid si gooniyaa loo rabaa xuruuftaas abjadiyada ah na xisaabaa loo isticmaalaa abjadiyadu waxa weeye abjad huwas xuday kalaman sacafas qarashad taqud ladaq waxaa isku dhegdhegan waa saasay ka dhigeen waa xuruuftii alifaxmalaha oo la tartiibiyey xuruuftaas alif acmal oo la tartiibiyey waxbaa lagu xisaabshaa see wax loogu xisaabiyaa say u kala horreeyaana loo kala hormarina marka u horreyda waxaad ka bilaabeen midka u horreeya koo waaye kan ku xigaa waa labo saas u wad ilaa aad toban ka gaarto tobanka markaad gaarto midka to- midka ku xiga xarafka toban noqday xarafka ku xiga tobanaad raacine waxaad ka dhige labaatan kan kusii xiga tobanaad sii raacine soddon kan kusii xiga tobanaad sii raacine afartan kan kusii xiga tobanaad sii raacine konton ilaa boqolka aad ka gaarto boqolkii markaad gaarto kan kaas ku xiga waxaa sii raacine boqolkii oo kale aad raacinaysna maqa maxaa ka dhige laba boqol kan ku xiga saddex boqol kan ku xiga afar boqol kan ku xiga shan boqol ilaa midka u dambeeya kun aad gaarsiido halkaasayna ku dhammaahayaan abjad ay ka bilaabaan soo maaha midka u dambeeyana waa maxay dadaq waa qaynka qaynka waayahay hamsadu waa maxay waa waaxid waa kow qaynkuna waa maxay alfun waa kun a waa intaas tiradu intaas tiradu waa waaya marka wuxuu yidhi abyaatuhaa fi lcaddi durun daalkii raadihee abjad xamsadu waa kow ba'duna waa labo jiimkuna waa saddex daalku waa maxay afar afar noo qabo ra'da xagee ku jirta qarashaada ku jirtay raaduna haddii la tiriyo waxay tegay marka dambe laba boqol ay tegeen abyaatuhaa fi lcaddi durun waa laba boqol iyo afar wakaasaas waa laba boqol iyo afar waa laakiin laba boqol iyo magu noqon annaga toban iyo kow muqadimada haddii laga xadfana laba boqol iyo weli laftigeeda wax noqoa saddex miyuu noqonaa mise laba boqol iyo shan laba boqol iyo laba boqol iyo saddex miyuu noqonaa laba boqol iyo saddex uu noqonaa marka culamada qaar waxay dhihin muqadimada laga laga xadfaa haddii muqadimada laga xadfa anke waxbaa dhimaa markii tirada la fiiriyo marka waa taqriib waa calaa wajhi taqriib waa soo dhaweyn waayo xoogaa igu soo dhaweyn waa abyaatuhaa marka fi lcaddi tirada durun waayo waa laba boqol iyo afar muxkama oo taasoo muxkama la sugay la itqaanshay abyaad la itqaanshay waa fi caami qaa'in uma daa'in uma faa u yidhi في عام طاء وصمر أبجدية الاستعمال في عام طاء في عام ضاء- طاء ثم ضاء ثم فاء ضاد وسجال ضادنا وسجال بقول أيضنا فاءنا وسديتا ضاد تريدان ساسي إن كوي ما دونتا ضاد وامحي سجال ضادنا سجال بقول ضضق س غينك أدم بيكون وأسمع kunka markaad ka goydo boqol ka goydo gadaal u socoto meeqay noqoe sagaal boqolay noqoe fa-duna waa siddeetan waa ca- sanadii sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii bishii la iska rabaa haddana thani rabiici shahrin bishaa la iska rabaa iyo maalinta bishu ay ahayd marka wuxuu ku yidhi thani rabiici shahri ay thani shahri rabiici alawal rabiici alawal bisha ah maalinteedii labaad maalintii dhammaan kuu sheega abyaadda u dhameeyey thani rabiici shahrin ay thani shahri rabiici alwal rabiici alawal bishii ahayd maalinteedii labaad wadci lmustafaana maxaa laga wadaa ya ya wadci lmustafa ah ah ah maxaa tiri nabiga bisha la bishey ahayd rabiic alawal yani hadda inay rabiic alawal tayaa noo sheegay rabiic ma ogtahay rabiic hadda hadii la yidhaahdo thani rabiici shahrin shahri ay thani shahri rabiic haddii la yidhahdo rabiicaas waa rabiicde وضع المصطفى يعني ودلشد النبي عليه الصلاة والسلام والربيع الأول والربيع الأول وأنا هجريا ولا قال كرا هجرية دي فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به فالحمد لله mahad alla usugnaatay calaa itmaamihi dhammaystirkiisa aan dhammaystiray ilaah ayaa mahad ku leh uma salaatu اllahi maca salaamih cala nabiyi ha ahaato waaalihi wa saxbihi wa xisbihi wa kulli mu'minin iyo mu'min walba xisbi ila nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo kulli mu'minin bihi iyo cid walbao nabiga rumeeyay calayh isalaatu wasalaam waaya halkan waxaa noogu dhammaaday kitaabkii nadm alwara tasiiru duruqaat fi nadmi alwaraqaat waa dhammaaday wuxuu ku dhammaaday baabkii alijtihaadka ijtihaadkana waa soo marnay ijtihaadka waxaan raacaynaa keliya wax yar oo ku saabsan qofku hadduu ijtihaado sawaabka ma haleelaa mar walba mase haleeli umaayo inuusan mar walba haleelin waa soo marnay laakiin waxaa jira waxyaaba sababaha qofku inuusan sawaabka haleelin culammada qaar ay sheegaan waxyaabahaas in la ogaado oo layska ilaaliyo waa muhiim waxyaabahaas waxaaba iska ma- mafhuuma waa ku jiraan sida qilatulcilmi oo kale haddii qofku cilmigiisu iska yaryahay oo uu dadaalo waxaa laga yaabaa inuu sawaabka haleelin se wixii meeshii sawaabka laga heli lahaa iyo wixii sidii loo fasiri lahaa iyo aqwaasha ahlicilmiga fahamkoodiiba qofku ma keeni karee iyo meeshuu kutubtii wax ka heli lahaabe waa un iska noogaa keliya waxaa kaloo sababi kara qilatulfahmi caalim waa yahay cilmi waa leeyahay laakiin mararka qaar masaaishu dabagemb waa ku dabagebismaayaan markaasuu hal masalo yarow se udhiga aqoon weynaa se udhigo aqoon weynaa waa suurtagal inuu marka uu sawaabka gaari waayan waa suurtagal dadkuna iyagoo culamaa ay kale faham badan yihin haddana fahamkan ilaah bixiya subxaanahu wa tacaala markaasay sawaabka kale haleeli ogyihiin waaya waxaa kaloo ka mid a oy culimmadu ku daraan suu lqasdi waa midkaan u dan lahay wa suu lqasdi midkaas waa balaayo faahim caalima aa suu lqasdiga haya sawaabka inuusa halinay u badanta suu lqasdiga waxaa ka mid ah in qofku uu is yidhaahdo qofku inuu markuu masalada raadinaaba ou janjeero shayga marka hore qofku inuu ku camal falo ama ictiqaado kadibna uu u raadiyo daliilkii u raadiyo iyo sheegan ma sawaab ma sawaab maha oo u raadiyo qofkaasu inuu wax xaqa asiiba uma badno ama urura wuxuu u yahay culum sheekh u yahay ama shirkadow sheekh u yahay ama dowladow sheekh u yahay iyo maamul jira halkaanuu joogaa maamulkaas iyo nidaamkaasi iyo dowladdaas iyo ururkaas iyo wax allaala wixii iyagu ay jecel yihiin inuu shareecada waafajiyo u jooga halkan wuxuu rabaa marka in dadkan waxa ay jeclaayeen dowladahan iyo shirkadahan iyo xisbiyadan iyo ururadan iyo waxay ku dhaqmaayeen inuu shareecada daliil uga keeno waa dadaalaa maanta o dhan waa dadaala waa dadaala waa dadaala wuxuu raadinaa wax sa wax arrintaas waafaqsan uu raadinaa qofkaas xaqa xagow ka gaaraa xagow xaqa ka gaara waxaa la rabaa markuu xaqa raadinaa masalada markii loo sheegaba qofku in isagoon dhinac u janjeerin inuu yidhaahdo masaladaas sida ilaahay uu ku ogaa inuu u raadiyo oo wax walba isagoo diyaar u ah kuna qanacsan wixii u soo baxa wixii u soo baxo xaq ah uu is yidhaha waa xaq inuu xakumo isagoo ku qanacsan inuu ijtihaadka bilaabaa la rabaa waxaa kaloo la mid a qofka naftiisa naf ahaan inuu wax iska jeclaado naf ahaan inuu wax iska jeclaado ee isagoo wixii jecel uu is yidhaahdo alla ila wixii sawaabkoodii ka raadi kutubta ee wixii waxaan ahayn markuu arkaba uu indhaha ka qabsado saasuu yeela wixii waxaan arkay markuu arko waa ka naxa indhahu ka qabsana waa ka tega haddana wax kaleu raadina waa raadina waa raadina ilaa uu iskaga helo laba qowl ama saddex qowl oo wixii sii waafaqsan waa socona kadibna risaalow ka soo saara ama malzamow ka soo saara ama matwiyu ka soo saara ama fatwo ka soo saara wuxuuna soo dhaafaya maanta oo dhan intaas oo shay oo arrintan kaka tawjiisa ama ka sawaabsan ayuu soo soo dhaafaya maanta oo dhan qofkaas xaqima asiibaa isleeday mase asiibi maayo xaqa inuu gafay u badanta la gafsiina qofku markuu dariiqaas oo kale uu qaado xaqa waa la gafsiina arrintaas markaa la iska ilaaliso arrintaasa la iska ilaaliso masale aada cilmi ulahay inaad waxaa ka mid a waxyaabahaas arrintaas oo kale waxaa soo gudagelaya masale aada cilmi ulahay inaad walaalka ama walaashaa kula doodo waxbaa unkaa soo baxsada war ah wax waraa kaa soo baxsada kadibna ijtihaadka iyo gulufkaadaa bilowda maxaa u ijtihaada u dadaale wixii kaa soo baxsada inaad goobto iyagoo oo sharciga waafaqsan qasadkaadu marka maaha xaqgoob maaha ee inaad adigu isku hiilida waayo waxaad raadine qasadkaadu xaqgoob maaha hiilada naftaadaad raadine haddaad hiilada naftaada raadido ama hiilada xisbigaada aad raadido ama hiilada aad raadido shirkadda aad u shaqaydo ama hiilada aad raadido dowladda aad u shaqaydo ogaaw xaq arkmayde sawaab gaari mayde iska fiiri sawaab gaari mayse ama muqalidaa tahay sheikhaa taqliid ah shaafici ama axmed ibnu xambal ama sheikh kale ama sheikh noolaad ba taqliidaa sheikhii waruu yidhi markaasaa tihi warkaa sheikhu waa biyo kama dhibcaan ama ha noolaado ama ha dhinte sawaab weeye mar walba ee xaggeu sawaab ka yahay warkaana waa daahirulbutlaani aayaddaas iyo xadiidkaasuu khilaafsan yahay gulufkaadaa bilowda iyo inaad tidhaahdo hebela hadda kor ugu horreeyey iyo hebello saasuu yidhi iyo aayad hebla maaragtay saasaa laga qaadan karaa iyo wax haddii dadka aad u sharxdo aan la fahmi karin aad raadido inaad gasho waxaad gashay inaad raadiso marka inaad xaqa asiibto ma badno muttabic lintabic lahawaahu ayaa tahy hawadiisa nee raacsanaa tahay hawa raacidda markaa laskala sheekh yaar kitaabku waa gabagabo ragguna haddii alla yidhaahdo waxay noqon doonaan usuuliyiin haddii alla yidhaahdo insha allahu mujtahidiin fara badanaa kasoo dhex bixi doonta waxyaabaha marka ijtihaadkooda basbaaska iyo ciidda uga shubi doono ama dhibaatay doono liinta uga dhiiji doono liidhanaantaas ka fiiriya waa hawaraacidda hawaraaciddu meel dheerna haka daynina hawaraacidda meel dheer haka daynina naftaada ka bilaab kow naftaada waxay jeceshaha raadini waxay naftaada markaad wax raadini adoo xora wax raadi ee adoo ama shirkad u hoggaansan ama urur u hoggaansan ama dowlad u hoggaansan ama ugu yaraan naftaada u hoggaansan waxaa raadini adoo intaas mid ka mid u hoggaansan waxa raadini haddaad raadido ma tihid qof ahlu xaqii sidii uu ahaa u raadiyey ma tihid qof ka badbaadi kartaa waxay laagtaa is leedaha arrintaas maxaad is leedihin qofta ka badbaadi kartaa arrintaas waa naadir barakutarkiis kuwa ka badbaada ilahi hanugu daro dhibkaas kuwa ka badbaada ilahi hanugu daro wallahu subxana wa tacala aclaa waclamu billahi tawfiiq